garowe waxaa kulan balaadan ku dhex maray isima ka tirsan gobolada sool sanaag iyo cayn iyo xildhibaano ka tirsan baarlamaanka dowladda kumeel gaarka ee soomaaliya haddaba xildhibaan cabdi xuseen oo kamid ah xildhibaanada baarlamaanka dowladda kumeel gaarka ee soomaaliya kana soo jeeda gobolada sool sanaag iyo cayn ayaa shabakada wararka ciyaar dotcom teleefonka magaalada garowe kula xiriirtay xildhibaanka ayaan weydiiyey inuu faahfaahin naga siiyo kulanka dhex maray ismada gobolada sool sanaag iyo cayn iyo xildhibaanada ka socda baarlamaanka dowladda kumeel gaarka ee soomaaliya waxa uu ku saabsanaa
bismillahi raxmaan raxiim aniga magacayga waxaa la yihahdaa axmed cabdi xuseen axmed saakin waxaan kamid ahay xildhibaanada dowladda federaalka meel gaarka soomaaliya waa jira kulanka dhex maray ismada dhulbahanke iyo xildhibaano reer puntland ah oo dowladda federaalka kumeel gaarka soomaaliya ka tirsan kana kooban beelaha puntland ka kooban tahay oo dhan wixii laga wada hadlayeyna wuxuu ahaa in la saaro madmadow ku jiray isimada dhulbahante iyo dowladda puntland oo isku aragti laga yahay in la soo celiyo gobolada maqan ee snanto ay haysato laakiin qaabka uun laisku khilaafsanaa qaababka ay maxaan ku dhahdaa wax loo marayo oo dowladda puntland ay si arkaysay in dariiqa la marayo isimada sool sanaag iyo cayna ay si kale u arkayeen marka barnaamijkaas ayaanu isku daynay inaanu bal aragtidooda si soo dhaweyno oo midayno maadaama aanay isku diidanayn hadafka ee ay isku diidan yihiin dariiqa la marayo
marka xildhibaan maanta garowe kulan baad ku yeelateen laba maalmeen maxaad ka wada haashay marka ismada dhinaca s s c maydin ka aqbalay inaad dowladda puntland iyago dhexhaysaan maydin ka maydin ka aqbalay
arrinta aan sheegay baanu ka wada hadalay si wacanna waa isugu afgaranay maamul goboleedada ama dawladaha istaydada ka tirsan federaalka qolo waliba xuduud bay leedahay somaliland hadday kusoo biirayso federaalka iyo haddaynan kusoo biiraynba xuduud bay leedahay puntlandna xuduud bay leedahay in laisku xadgudbaana waa dardaro puntlandna waxay rabaan inay lasoo noqdaan goboladii gacantooda laga saaray oo ay somaliland qabsatay dhulba-aantana waxay rabaan inay soo ceshadaan meelaha ay leeyihiin ee somalilandku qabsatay kulana soo noqdaan meeshii awalba ay ka tirsanaayeen oo puntland ahayd marka arrintaas waa la isku afgartay fahamkii khaldanaayo u dhexeeyeyna waxaan rajeynayaa inaanu ku guuleysanay oo aanu isugu keennay mar haddii hadafka guud laga midaysan yahay oo la isku diidanayn in laascaanood iyo inta kale ee somaliland ku jirtaba lagu soo celiyo gacanta puntland dariiqa la marayo ayuun baa la isku khilaafsanaa dariiqiina ilaa xad waxaan isu soo dhaweynay inay isku meel jaan qaadaan waxaanuna ku guuleysan doonaa insha allahu tacaala inaanu midayno xududdooda iyo codkoodaba beer ahaan iyo maamul ahaan isugu keeno dhinacan ismada gobolada sool sanagi cayn kulan baad la qaateen dhinaca dowladda puntland yaa iska aragteen oo arrimaha ka wada hadasheen axmed saakinow
madaxweynahaanu is aragnay madaxweyne ku-xigeenkaanu is aragnay wasiiradaanu is aragnay waxaanu is aragnay mas-uuliyiin fara badan waxaanu rajayneynaa oo rajayneynaa maaha ku kalsoonnahay oo aaminsannahay oo aanu hubnaa inay haddii ilahay idanka ka dhigo si buuxda gacanta isu qabsan doonaan aragtiduna midaysnaan doonto wixii berrika laga bilaabo haddii ilahay idmo axmed saakin xildhibaan ka tirsan dowladda federaalka ayaa tahay kana soo jeeda gobolada puntland gaar ahaan gobolada soolsanaagii cayn dowladda puntland iyo xukuumadihii hore iyaga inta badan waxaa u dhaliilayay inaynan soo celinta gobolka sool ee raalli ka ahayn inkastoo dowladdan cusubi ay dhowr sixigtay waan soo celinaynaa balse aanay weli tallaabo qaadin sidee u muuqataa inay kalsooni intaa leg ama aaminaa intaa leg ay dhex marayso ismada gobolada sool sanaga caan iyo dowladdan cusubi haatan
waxa la isku aaminaa jira dadku waxa weeye puntland waa la wada dhistay dadkan puntland degan beel puntland gaarulay ma jirto puntland waa la wada leeyahay waa la wada dhistay waxaa la odhan karaa beesha s s c degta waa dadka la odhan karo waa dadkii dhistay ee lahaa puntland hadeerna sidii bay puntland u yihiin dowladda puntlandna waxay diyaar u tahay oo madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka iyo golaha wasiirada iyo intaba aanu ku sheekaysanno ku wada hadalnay inay doonayaan puntland inay puntlandkii la yaqaanay ahaato ee aanay rabin puntland kala baran inay jirto marka xildhibaan wixii farsamo ah
xildhibaan goorma markaa la filayaa inaad isu keentaan isimada gobolada soorsanaaga cayn iyo dhinacan dawladda puntland oo awal horeba aad sheegteen in fikirka ay ku ay ku kala yar fogaayeen goormaad kulan aad loo balansan yahay dhex maraan
taasi barnaamij farsamo weeye mar haddii dariiqa la helo farsamada xilligay doontay noqotaa annagu waxaanu hadda idin sheegi karnaa waxa weye shirkaasina inuu dhacay garab fiican aanu maxaan ku dhahdaa ka gaadhnay xildhibaanadii iyo simaduna si wacan u wada hadleen xildhibaanada federaalka iyo dowladda puntland si wacan u wada hadleen arrintana inaanu aragtidooda midayno oo isu keenno mar haddaanu wax badan isku diidanayn aanu ka shaqaynayno kuna guulaysanay intaa wey intaanu idin sheegnay laakiin wixii farsamo ahi ee hadday noo bilowdeen oo isim eh, xildhibaanadu dhawaan bay yimaadeen hada kan hawlo badan bayna u yimaadeen marka hawlihii kale iyo hawshanba waanu gebagabay noo yihiin marka xilliga la gebagabeeya baa laga hadli karaa oo la odhan karaa halkaa iyo halkaasay maarata hadda procesorkii baanu wadnaa marka gebagabada intaa hadda dhaweydiisay laga hadli karaa xildhibaan axmed saakin dhinaca kale buro wadalshir baa ka socday ay lahaayeen ismada gobolada soolsanaag iyo cayn sidee u aragtan dhinaca dawladda kumeel gaarka ee soomaaliya gaar ahaan xildhibaanadeena puntland shirkan ay yeelanayaan ismada sidee u aragtaan
annagu puntland iyo nooma kala socono shirka buurawada lagu hayaa waa isugu kaayo mid buurawadalna waa puntland dadka joogaana waa puntland dawladda puntland iyo buurawadalna waa isku puntland Eh, dawladda puntland iyo baan ujeedaa iyo odayaasha buurawal joogaa waa isku mid kulligood waa dawladda puntland marka annagu puntland baanu joognaa Eh, khilaaf yaryar oo un aragtida gobolkaa maqan sidii loo soo celin lahaa dhabbada loo marayo waa laisku waa laisku waafaqsan yahay in la soo celiyo laakiin dhabbada loo marayaa qolada sida arkaysay taa un baanu midaynaynaa haddii ilaahay idne annaga nooma kala socno puntland iyo buurawada sidee u aragtaa dawladda kumeel gaarka ee soomaaliya haysashada maamulka maamulka somalilan ee gobolka sool sidee u aragtaan een, xildhibaan ahaan iyo ka-dowlad ahaanba sidee u aragtaan maamulka een, dawladda kumeel gaarka ee soomaaliya
annaga eh, waxaa jira charter qoran oo dawladda federaalka ay leedahay charterkuna wuxuu dhigayaa dadka wixii israaba ayaa israacaya marka puntland dee gobollay ka tirsan tahay xuduud bay leedahay eh, axdi qoran bay leedahay laba taabtaan ah marka hadda lagama hadli karo lama odhan karo sidada federaalku wuxuu arkayaa gobollada wixii israaba israacaya ayaa ku qoran laba gobol saddex gobol intii israbta unbaa israaci karta dadaan israen laysuma khasbi karo Eh, dadna khasab inta lagu qabsado maamul goboleedka laguma dari karo ama isaga laguma dari
maxaad ugu baaqasaa adigu ka xildhibaan ahaan maamulka somalilan ee haatan gacanta ku haya gobo- gobolka sool iyo deegaano kamid a gobolada soolsanaga cayn
somaliland waxaanu ugu baaqaynaa oo leenahay oo horena unidi haddana leenahay inay ka baxaan gobolada ay sida khasabkaa ku qabsadeen dhiig soomaaliyeed inuu daato annagu ma rabno Eh, soomaali dhiig waa ka daashay intii horaa ku filan Eh, soomaaliduna waxay ku mahmahdaa Eh, xoolo kaa cararaya la ceshaa dad kaa cararaya lama ceshado somaliland waa la yaqaanaa xuduudda ay leedahay dadka dhigtay waa la yaqaanaa puntlandna xuduuddeeda waa la yaqaan dadka dhigtayna waa la yaqaanaa arrintaas waxaanu somaliland leenahay oo ugu baaqaynaa inay ku noqdaan xuduudoodii iyo meeshii ay somaliland soo- laga ogolaa stateskooda ku ekaadaan oo soomaali ku sugaan Eh, dadka reer soolna waa dad reer puntland ah ay dhibaatadii rashada ka daayaan ugu dambeyntii een, xildhibaan axmed saakin oo dad badan baa haatan kaa dhegeysanaya barta internet